إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman tabcahm bإxsaan إilى ywm اddiin ama bacd waxaan ku soo jirnay dersigii tafsiirka qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii laba boqol konton iyo saddex oo nooga bilaabanaya aayadda labaatan iyo sideedaada min suurati tawba qaal allahu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow innamaa wax kale ma ahan almushrikuuna gaalada najasu najaas weeye falaa yaqrabuu yaysan u dhowaanin almasjida masjidka masjidka alxaraama ee xurmada leh bacda caamihim sanadooda ka gadaal haadaa oo kan ah wa in khiftum haddaad ka cabsataan caylatan faqri fa sawfa mar dambe uu yuqniikumullaahu alla idin deeqaa min fadlihi fadligiisa xaggiisuu idinka deeqaa in shaa hadduu doono inna allaaha alle caliimun waa mid ogaal badan masaalixda xakiimun waa alla xikmad badan wuxuu jidaynaa qaatiluu la dagaalaa aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaysnayn billaahi allah walaa bilyowmi maalinkiina aan rumaysnayn maalinka alaakiri ee dambeeya walaa yuxarimuuna oo aan xaaraam ka dhigayn maa xarama allaahu wa rasuuluhu allah iyo rasuulkiisu waxay xarimeen walaa yadiinuuna aan diinka dhiganayn diina alxaqi diinka xaqa ah oo min aladiina kuwii ah uutulkitaaba kitaabka la siiyey xataa yucdu ljizyata ilaa ay jizye ka bixiyaan can yadin gacan xaggeeda xaalo ay ka bixinayaan waa xaalna ay bixiyaan hum ayagu saatiruuna kuwii dullaysan ay yihiin aayaddan ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala addoommadiisa mu'miniinta ah ee daahiriinta ah ee jirkoodu daahirka yahay diintoodu daahirka tahay tadayunkoodu daahirka yahay uu wuxuu amraa gaalada tadayunkoodu najaasta yahay inay ka fogeeyaan masjidulxaraamka ilaah wuxuu yidhi subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow innamaa wax kale ma ahan almushrikuuna gaaladu najasun waa najaas almushrikuuna najasun waxa way najasun waa masdar yastawi fiihi almudakar waalmu'anath waaltasniya waljamac almushrikuuna khabar u noqota waa taasa innamaa wax kale ma ahan almushrikuuna gaaladu najasun waa najaas ay duu najaasatin weye waa kuwa najaasu saaxiib ah maxaa loola jeedaa gaaladu waa najaaso sidaa aktaru ahlicilmi ay ku tageen waxa weeye najaasada waxaa loola jeedaa najaasa macnawiya najaas oo xagga caqiidada iyo diinka ah weeye meeshay najaaska ka yihiin waa caqiidadooda najaas ah kufri iyo shirkiga ay aaminsan yihiin weeye najaasta la sheegaya korkoodaana najaasa loolama jeedo sidaasay ku tageen aktarka ahlucilmiga ahlucilmiga gabola waxay mareen oo daahiriyada gabolka mid ah xataa daahiriyadoo dhan maaha jirkoodu xataa waa najaas jirkooda waa najaas gaalka oo waxa weyaan xasanulbasri wuxuu dhihi jiray man saafaxahum falyatawada gaal qofku hadduu gacan qaado oy gacantiisa istaabtaan waa inuu weysaystaa weysada xataa waa ka gurtay waa najaasa taabata calaa kulli xaal qowlka sawaabka oo raajixa waxay tahay waxa weeyaan najaasada la sheegaa waa najaasa macnawiya waxaana u daliil ah inaysan najaasadu ahayn najaasa oo badaniya ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu noo xalaaleeyey xoolaha ay qalaan gobol ka mida gaalada oo yahuudda iyo nasaaradi wa dacaamu aladiina uutuulkitaaba xillun lakum ilaahi weynaa wuxuu leeyahay cuntada gaalada ahlu kitaabka ah xalaalay idinta marka hadday najaas ahalayn wax najaasu taabatay xalaal ma noqon karaan marka alcilmigu taasay u daliishadeen najaasada la sheegaya waa najaasa macnawiya caqiida ahaanay najaas u yihiin alcilmiga gabalna waxa weeyaan sidaan shanaxayn korkay najaas ka yihiin qaar kale waxay najaasta la sheegaya waxay tahay qofka gaalka ah najaasada iskama ilaaliyo janaabada kama qubaysto janaabada kama qubaysto day najaaso ku dhacdo iskama dahiro marka najaasa isku karankorto isaga dhan waxaasoo janaabaad iyo waxaasoo najaasa isdul saara marka calaa kulli xaal ayadoo jirto inay najaasada aysan ka dhowrsan gaalada oo janaabada aysan ka qubaysan haddana najaasada aayaddaanu sheegayda waa midda macnawiyadahu weyn waa midda macnawiyadahu weyn middan kalena baciid maaha sababtoo gaalka xataa markuu soo islaamo inuu qubaysta la raba alcilmiga gabadna waayu ku tagin inay waajib ku tahay inuu qubaysto sababtoo ah intuu gaalka ahaa janaaba waa ku dhacday mana qubaysan qubays sharci ah mana qubaysan qubays sharciya walidaasaa daraaddeed markuu soo islaam waa inuu qubaysto qubays sharci ah waa inuu qubaysto alcilmiga gabalaa ku tageen inamaa wax kale ma ahna almushrikuuna gaaladu najasun waa najaas falaa yaqrabuu yaysan u dhowaanin almasjida masjidka alxaraama ee xurmada leh masjidulxaraamka yaysan u dhowaanin almasjidulxaraam halkan waxaa loola jeedaa alxaramu kullu sida maxamedulamiinu shinqiidiga uu yidhi wuxuu yidhi qaala caddaa wa kayru waaxidin min alculamaa falaa yaqrabu lmasjid alxaraama alxaramu kulluhu waxa weeye sida caddaa iyo qayrkiisu ahlcilmiga ay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen masjidulxaraam halkan waxaa loola jeedaa xaramkoo dhan xaramkuna waa dhul aad u weyn masjidulxaraamku waa masaajidka kacbadu ku dhex taallo laakiin xaramku waa dhul aad u weyn waa dhul aad u weyn xaramku oo magaalada maka badankeeda xaramku waa ka weyn daad ka aado dhanka mashriq oo qorax ka soo bax ah magaalada waad ka baxeen minaa tege waa xaramkii waa soconeen musdelifa waa xaramkii ilaa musdelifo aad ka dhammaado magaaladiina mar horaad ka soo dhammaado haddaa dhankaas iyo mashriq ka aado dhanka qoraxda u dhacdo oo juddo xaggeeda aado magaalada waad ka dhammaanay xaramkii oo wax badan ay baaqi ka yihiin oo juddo dheer ku soconaya daadhanka koonfuro ka adda waa kadaalika sidoo kale buura iyo duur aad iska soconay ayadoo magaaladii laga soo gudbay oo xaramka weli lagu jiro laakiin dhanka waqooyi waa ka gudbtay magaalada xaram xuduudiisa waa dhanka ugu dhowa tanciim tanciim ah xilligii ah marka dhulka xaramka waa dhul aad u weyn marka waxaa loola jeedaa halkaana waa xaramkoo idil weyn waana sida waxa weeyaan uu doortay maxamed ibnu cali alkarji waa sida uu ku fasiray imaamulqurdubi waa sida uu ku fasiray ibnu nuxaas annaasiq almansuuqa iyo qayrkoodba xaramkao dhanaa loola jeeda horaanna masaladaas ku soo sheegnay qur-aanku inta yidhaahdo masjidulxaraam in haddana macnaha loo jeedaa xaramka uu yahay waxaan ku soo sheegnay ila aladiina caahadtum cinda almasjid alxaraam maxaa yeele masjidulxaraam markaas waxaa la ogaya inaysan masjidka agtiisa ballanku ka dhacin ila heshiisku wuxuu ka dhacay xudaybiya xudaybiyana agtarkeedu xataa xaramka kuma jirto iska daa masjid inay u dhowaateen marka xaramka unbay u dhowdahay xuduud baa leedahay xudaybiya qayb ka mid ahba xaramka ahaa aayaddaasaan ku soo sheegnay walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraami xataa yuqaatilukum fiih fain qaataluukum faqtuluuhum kadalika jasaa lkaafiriin marka masjidulxaraamka aayaddaas sheegayda waa xaramkao dhan ila aladiina caahadtum cinda almasjid alxaraami waa xaramkao dhan falaa yaqrabu almasjid alxaraama waa xaramkoo idil marka masjidulxaraam xaramkao dhan aa loola jeedaa xaramkao dhan aa loola jeedaa marka xaramkayay ku soo dhowaanin xaramkayay ku soo dhowaanin wuxuu yidhi imaamu shaafici raximahullah aayaddan waa caamatun fii saa'iri lmushrikiina khaasatun fi lmasjid alxaraam aayaddu waa caam mushrikiintoo dhan yahuudda nasaarada wataniyiinta mushrigoo dhan waa caam aayaddu waa soo gelaya laakiin masjid ahaan waxay khaas ku tahay masjidulxaraam xaramkay khaas ku tahay masaajidda kale masaajidda kaleo muslimiinta gaalku haddii laba shardi la helo waa soo geli karaa masaajidda kale saasuu leey imaam shaafici labada shardi waa maxay waxaimo badanna sidaasay caddeeya labada shardi waxay tahay horta idan muslim waa inu ku soo galo maaha inuu iska soo geli karo soo iska socdo idan tan kalena waa in maslaxa ku jirta adilada cadcad oo tusayda masaajidda kale xataa masaajidka nabiga oo madiine ku yaalla baa laka dhigay inay soo geli karaanna waxaa ka mid ah xadiidka saxiixaynka bukhari muslim wariyeen sumaamad ibnu ufaal markay saxaabadu soo qabteen masjidka nabigay ku xidheen ta soo geliyeen gudaha masaajidka nabigay ku xidheen dhexdiisa nabigu waa ugu soo gelayay sala allahu calay wasalam markaasna min a'imatul kufrigu ka mid ah xataa maa nin caadiya waa nin madax oo boqor ah oo gaal nabigu inta heshiisa caanaheed u soo diray uu u yimi yaa tumaama ma cindaka haya tumaama xaadayda waa nin boqora markaasuu yidhi in taqtul taqtul daa dami daadi disho in loo aarayaa dilayda dhiiggaygu cayaar ma noqon doono waa in tamnun tamnun calaa shaakirin daad abaal ii gasho ood iska kay sii daydana nin abaal guda kale wey ninkaad sii dayda haddaad maal rabtana sheego waxaad rabto waa ku siinaa dad adduunya rabta bisnad waa ka tegey maalinkii dambe haddana u yimi haye ufumaa maxaadaydaa intii ku celi daadi dishana kolleyba dhiiggaygu cayaar noqon maa oo nin lo aari doonaa ah masaajidku ku xidhanya soo ma jeedid haddaadi daydana nin shukri karo abaal guda kala wey ninkaad sii dayda haddaad adduunyo iyo dhaqaale iga rabtood ingadaydana sheego dhaqaale waa ku siinaa saddex maalmood markuu intaas dhaafi diiday aa nabigu yidhi xariga ka fura siina daayi waa kaafir oo weliba min a'imatilkufri ka mid qur-aanku saddexaas maalmood dhegeysana waa nin carab qur-aanka lagu tukana xataa waa dhegaysaa waa ma fahmi iriduu ka baxay waa ogaaday inaan wax haysta la aragay dhabta in la sii daayo diinkiina waa fahmi xaqu inta tegay oo soo qubaysta uu soo istaagay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada rasuulullah waana islam ixsaanku cayaar ma noqdo khalaas waa islaam ninkii ugu horreeyuu noqday oo xaramka la gala talbiya labayk allaahuma labay oo mushrikiintii quraysheed ay wada yaabeen arwaa maxay ninka saabia warqabta ninka iishay markaasuu inta saasuu fiishuy iilasho iska daaya ilaahan ku dhaartay haddaan laabto inaan xabad inaan xabad cuntaa ma cunaqabatayna hadda soo roga iska daa sheeke war iska daaya yidhahde ninkan waa nin la yaqaan waa boqoran waxa weyn hadhow dhibaata noo imaanaydee aan iska dayn inta cumraystayu iska baxa meeshana gaala haysa ila waa nin gacan gadaal ka baqayda hore wax kama goyda yidhahde mogta soomaalidu waa yaqaanin waxay isleeyiin haddaad hadda wax yeeshaan dowladdiisiyaan laga badbaadiy ninkaas saxaabadu waa ku soo xireen waxa weeye nabiguna waa qira waa xadiis bukhaari muslim ku yihaha keliya ma aha nin reer baadiyaa nabiga ugu yimid hortigiisa wata kaasuu intaa halkan ku dabraday uu yidhahyo maxamed xaad aheed kaasuu nabigu diinta u sharxin kaasuu islaam marka waxay yidhahdeen ahlucilmiga sida imaam shaafici shardi waxaa in idan uu ku soo galo inuu iska soo galo maaha oo gaar umoo dalxiis oo meelaha sawirana uu iska soo galo maaha tan labaadna waa in maslaxa ku jirta yidhahde maslaxa waa inay ku jirto sababtoa waxa weeye haddee tumaamo maslaxa weynaa ku jirta inuu dhegaysta la raba qur-aanka fiiri maslaxa weynaa ku jirta waa in maslaxa ku jirto haddii labadaa shardi la helo dhammaan masaajida kaleo dhan waa geli karaa labadaa shardi haddii la helo waana sidaas sidaas saxiixa oo adilada lagu jamci kara abuu xaniifa asagu wuxuu qabaa masaajidoo idil xataa xaramka waa la geli karaa xaramkaa waxaan la geli karin waxaa ka jira mushrikiinta oo wataniyiinta bis yahuudda iyo nasaarada xaramka makaa la geli karaa u qabaa imaamu maalig iyo awsaac iyana waxay qabaan adduunka masaajid ku yaallo gaa la geli karaa ma jiro waa laba daraf oo labada gees imaamu maalig iyo awsaaciy adduunka korkiisa masjid ku yaalla oo gaal la soo geli kara ma jireen waa najaas waa in laga fogeeya masaajidda abuu xaniifana wuxuu leeyay dhammaan xataa xaramka la geli karo haddii laga reebo wataniyiinta wataniyiinta xaramka lama geli karo iyaga masaajidkooda laakiin qowlkaas ayaa adilada jamcinaya maxaa yale adilada dhammaan in lagu camal falaa la rabo qowlkaas imaam shaafici iyo imaam axmed iyo qayrkood baa mareen waa sidaas masaladaas imaamu baqawi ayaa wuxuu ka sameeyey khulaaso aad u muhiima masaajidda iyo gaalada masaajidda iyo dhulaalka dhammaan khulaaso ahlcilmigu intay ka dambeydaan wax badan ay ka naqliyeen sida imaam nawowi majmuuca uga soo naqliyey baqawina tafsiirka aayaddan macaalimu tansiilka uu sidan ku yidhi wuxuu yidhi qaala shaykhu alimaamu alajal wa jumlatu bilaadi lmuslimiina fii xaqi alkufaari cala alaaati aqsaam wuxuu yidhi isku duubduub magaalooyinka muslimiinta marka la fidiyo gaalada saddexay u qaybsantaa gaalada saddexay u qaybsantaa axaduha alxaram magaalooyinka muslimiin mid waa xaramka falaa yajuusu lilkaafiri an yadkulahu bixaalin sinnaba uma bannaana gaal inuu soo galo ha ahaado gaal dimmi ah ha ahaado waxa weeyaan gaal kaleeto oo xarbi ah sinnaba uma bannaana musta'min ha ahaado waana aayaddan daahirkeeda aayaddan daahirkeeda ayaa sidaas caddaynaa hadduu yimaaduu yidhi imaamulbaqawi xataa gaal ergey ah ama safiir ah oo imaamka muslimiinta warqad u sida hadduu yimaado min bilaadi alkufaar ka yimid imaamku warqad u sida imaamkiina xaramkuu joogaa laa ya'danu lahu fii dukhuuli ilxarami ma dhihi kara soo gal warqaddaan kaa qaadi lama ogolo ma loo fasaxayo bal yabcahu ilayhi man yasmacu risaalata qof u diraw ley ka soo dhegeyso wuxuu wado meelaha xilliga lagu celiyey alaley ka soo dhegeyso duraman asaga u tiri kara wuxuu yidhi wajawaza ahlulkuufa xanafiyadu waa banneeyeen lilmucaahadi dukhuul alxarami gaalka mucaadka inuu xaramka iska soo galo laakiin waa haddee aayadda daahirkeeday ka soo jeeda qowlka taas waa xaram xaramka marka gaal loo ogol yahay ma jiro mulaqa sida aayadda qur-aanku caddayda waalqismu thaani min bilaadi lislaam qaybta labaad oo magaalooyinka muslimiinta ka mid ah waxay tahay alxijaaz waa dhulka la yidhaha xijaaz dhulka xijaaz la yidhaahdo ee ka bilowda yaman ee ku taga shaam ee dhankaana ka bilowda judda ee ku taga ciraaq waa intaas dhulkaas oo idil waa jasiiratulcarab dhulka la isku yidhaahdo aa loola jeeda markaas jasiiratulcarab oo dhan waa qayb xubun gaar heleeda intaas gaalka waxaa u bannaan inuu idan ku soo galo laakiin ma bannaana inuu joogo saddex maalmood ka badan saddex maalmood ka badan ma joogo inuu jooga ma bannaan dhulkaas la yidhaha jasiiratulcarab oo idil ka bilow yaman ilaa shaam geed xuduuddeeda waxa weeye dhankaana juddo ka bilow ilaa ciraaq geed dhanka shaqi marka la aado dhulkaas la yidhaha jasiiratulcarab waa diinkan islaamka asalkiisii meeshuu kusoo degay soo ma jeedi meeshuu ku soo degay weeye laba diimood islama qaado dhulkaas sidaas daraaddeeda gaalka dimmiga ah ama mucaahadka heshiiska lala leeyahay idanka waa ku soo geli karaa laakiin inta musaafir uu meel joogaa loo ogolya oo ah saddex maalmood waxaana arrintaas u daliil ah xadiidka imaamu muslim uu saxiixiisa ku wariyey oo nabi maxamed uu yidhi sala allahu calayh wasalam la in cishtu in sha allahu tacaala la akhrujanna alyahuuda waannasaara min jasiirati alcarab xataa laa addaca fiiha ilaa muslima haddaan noolaado in sha allaahu jasiiratalcarab waan ka sifaynaya waan ka saarayaa yahuud iyo nasaara ilaa aanan uga tegin qof muslima maahan qof kale nabi maxamed sidaas yidhi sal allahu alay waslam nabi maxamed sidaas yidhi nabiga ilaahay waa oobsaday arrintaasna waa uu ka dardaarmay isagoo fulin ayaa nabiga ilaahay oobsaday laakiin waa uu ka dardaarmay oo nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam akhriju lmushrikiina min jasiirati alcarab ka saara gaalada dhulka jasiirat alcarab la yidhahdo hadiiskaasna bukhaari iyo muslim labaduba waa wariyeen bukhaari iyo muslim labadu waa wariyeen jasiirat alcarab ka saara mushrikiinta saasuu nabi maxamed dardaarmay sala allahu calay wasalam nabiga bacdigiis waxaa khaliif noqday abubakar sidiiq firaaqa uma helin oo waxa weeye murtadiintiiu ku mashquulay dagaalkii uu la dagaalamayo laba sano iyo wax yaruna isaga dhan uu noolaa bacda nabiy cumar ibnu alkhadaab markuu khaliifkii noqday asagaa fursaddaas helay asagaana ka sifeeyey oo jasiiratu carab ka raray gaalada isaga ayaa ka sifeeyey oo ka dhammeeyey jasiiratulcarab oo dardaarankii nabigana fuliyey sala allahu calay wasalam marka jasiiratulcarab waa xaaraan saddex maalmood ka badan gaal inuu joogo maxaa soo haray saa'iru bilaadi lmuslimiina qaybta saddexaad waa dhulalka muslimiinta inta kale marka labadaas qaybood laga reebo fayajuusu lilkaafiri an yuqiima fiiha bidimatin wa ammaanin heshiis iyo ammaana hadday tahay gaalku inuu deganaadaa u bannaan oo muslimiinta idankooda uu ku deganaado walaakin laa yadkhuluuna almasaajida ilaa biidni muslimin laakiin sooma geli karaan waxa weyn masaajidda ilaa idan muslim maahan alcilmiga shardi kale ku dareen oo ah maslaxana waa inay ku jirto waa inay ku jirto marka waxa weyn khulaasadaas aad u cajaa'ibka badan ahlcilmiguna ay aada uga naqliyaan ayuu imaam boqawi sidaas ugu khulaasayey magaalooyinka muslimiinta iyo masaajidda muslimiinta oo dhan xukunkooduna waa saas falaa yaqrabu yaysan u dhowaanin almasjida masjidka alxaraama xurmada leh bacda caamihim sanadooda ka gadaal heeda oo kana sanadkan ka gadaal yaysan u soo dhowaanin magaalooyinka muslimiinta sanadka waa sanadii sagaalaad oo aayaddu soo degtay sanadii sagaalaad weeye sida sawaabka waa sidaas aan sida ibnulcarabi uu leeyahay waa sanadii waxa weeyaan sagaalaad maahana waa ka hor uu leeyahay maaha waa sanadii sagaalaad sidaas daraaddeeda waa tii nabigu diray caliy bnu abi daalib oo abubakar sidiiq oo sanadii sagaalaad xajka amiirka ahaa uu nabigu ku daray caliy bnu abi daalib radia allaahu tacaala canhu markuu ku darayna uu amray inuu iclaankan geeyo marka wuu tegey caliy bnu abi daalib waana iclaanshay oo wuxuu ka dhex naadiyey mushrikiinta ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان سندان كقضال إن قف قاله سو حجين بيت علينا أوسن ضوافين قف قاوان مركز سندي سقالات ويكقضال لوما أقلا ويا وحير حافظ ابن كثير فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدره إلهي سداس وقما يستري إلهي وإننا سداس حكمي شرعا وقدره شرعي أهان ساسا إلهي قول حكمي وآه إن الله أقل عن حرم كقال إنه فوقل قدر كألنا ساس النقض انت كدن بيضا قال ما قبسا حرم كإلهي ما قبسا مسلمين تبقى عنك وي إلهي وإننا سداس حفتي قال تعالى إلى يري وإن خفتم أطابك عبسطان عيرة فقري فسوف مرضم يغنيكم الله إلهي إن دافي دونا من فضل فضل يسوي إن كدافي دونا إن شاء الله هتو دونا تنوحنا هذا واحد تهي markii la yiri aysan xaramka soo gelin gaalada ayaa muslimiintii gobol kamida waxay yiraahdeen ganacsigeeni ayaa baaba'ay ganacsigeeni ayaa baaba'ay sababtoo ah waxa weeyaan gaalada haddee ganacsiga iyo badeecada kala duwan ayagaa keeni jireen xaramka maka oo suuqyada keeni jiray ayagaa keeni jiray markaasaa laga gadan jiray mada imaan kartaan haddii layidha hal mid soo geli kara badeeca la-aki ma marka wixii haddii ay ku noolaayeen reer makana badankiisu ganacsigaasu ahaa ilaa maka wax kama baxaan ayaga dhanba dhaqaalahoodu wuxuu ku tiirsanaa ganacsiga waxaana la yidhi hal gaal sooma geli karo galadaasaana keeni jireen awal markaasaa ilaah wuxuu yidhi haddaad faqri ka cabsataan waxa weeyaan ilaahay dhinac kaleu idinka deeqaya fadligiisu waa ballaarayn maahan ganacsiga gaalku keeno kaliya ilaahay fadligiisu waa ballaarayn aayaddaas waxa weeyaan a'immadu waxay u daliisheen sida maxamed ibnu cali alkerji uu baraarujiyey in masjidulxaraamka xaramka loola jeeda aayaddaasaa ku tusay waa in khiftum ceylatan lafdigaasaa ku tusa sababtoo ah waxaa la diiday hadduusan xaramka ahayna masjidka keliya yahay miyaa badeecadu joogsanay ma joogsateen ha galab inta badeecada keenaana suuqa ma ka keeni lahayn masaajidkana ma galeen waa laga ilaalila soo ma jeedin laakiin masjidulxaraam yay u dhowaan waa caddaatay in loola jeeda xaramka odhan yo imaan dhulka magaaladu ku taalla iyo xataa dhulka ku dhow midnaysan imaan taasaa caddaatay day maqsadku uu ahaa lahaa masaajidka keliya haddee badeecadu waa imaan leh suuqyadoo dhan way keeni lahaay marka halkaasa si cad u caddayday macnihii marka waxaa la leeyahay muslimiinoo haddaad cabsaydaana isleedan faqriga idinku dhacaya haddii gaalada xaramka laga eriyo ilaahay baa fadligiisa idinka deeqayo meelkan idinka deeqay ilaahayna waa ka deeqay oo aayadda soo socota ilahay nagu caddaynayo waxaa la yidhi gaalada jizye ka qaato ka gurta ayaga awal badeeca iyo ganacsiyaybay ahaadeen ayaga jizye ka qaato dariiqaasa ilahay u fura islaamku markuu albaab xiro albaabu fura markaasaa dhaqaalihii wuxuu ka soo galay midkay heli jireen mid ka badan aa dhankan ka soo galay halkaas ayay ka soo galeen waana sida wuxuu ihi xaafid ibnu kasiir laga wariyay cabdullahi ibnu cabbaas iyo mujaahid iyo cikrimo iyo saciid ibnu jubayr iyo qataada iyo dixaaq iyo qayrku in fadliga ilaahay oo ilaahay ku deeqayo ay tahay jisyada iyo canshuurta gaalada laga qaaday ilaah wuxuu yidhi subxaana ina allaaha alle caliimun waa mid u ogaal badan macnaha muxuu u ogaal badan yahay wax walba caliimun waa mid u ogaal badan bimaa yuslixukum waxa idin hagaajinayo danihiinna ku jiraan diintiinna adduunyadiinna ilaah isaga u ogaal badan xakiimun allah waa allah xikmad badan xakiimun allaah waa alla xikmad badan fii maa ya'muru bihi wa yanhaa canhu waxa uu amrayo waxa uu idinka reebayo xikmaa ku jirta xikmaa ku jirta waxa weeyaan waxa alla idiin jiraynayo axkaamtan sharciga ah xikmaa ku jirta marka hadduu alla idinka reebay gaaladu inay soo gasho xaramka waa alla xakiima dantiinana isagaa yaqaan xikmaana ku jirta amarka alle qaata wuxuu idinka reebay inay ka fogaada qaatiluu la dagaalama muslimiintiyo الذين كوا لا يؤمنون عن رميسنين بالله الله ولا باليوم الآخر مالك الضمبين عن رميسنين ذلك عن الله رميسنين قيامهنا عن رميسنين لدك الله ولا يحرمون عن حرام كدقي ما حرم الله وحي الله حرام كدقي والرسول رسول كيسو حرام كدقي وحي إلهي الرسول كيسو حرام تنميين ذلك عن حرام تنميين ذلك أسلدك الله ذلك أسلدك الله ولا يدينون ذلك أن دينتك كدقنين diin alxaqi diinka xaqa dadkaas la dagaalama oo yeyihiin min aladiina kuwii ah uutulkitaaba kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaara yahuud iyo nasaara marka fiiri ilaahi weynaa tilmaamaha uu ku tilmaamay kow ilaahay ma rumaysna qiyaamahana ma rumaysna saasaa ilaahay ku tilmaamay waxaana la ogsoon yahay yahuudda iyo masiixiyiinta inay sheegtaan allah inay rumaysan yihin jiritaankiisa qiyaaman inuu jiro laakiin maxaa loo leeyahay ma rumaysna waxaa loo leeyahay waxa weeyaan iimaanku iimaan sharciya maaha iimaan sharciya maaha hanoo imaan doonta inaysan iimaan sharciya uusan ahayn inay ilaahay carruur u nisbaynayaan oo yahuuddiina leeyihiin cusayr ibnullah kirishtankii masiixiyiintiina ay leeyihiin waxa weyn almasiixu ibnullah marka kafaro weeye iimaan sharciya maaha sideedana qofku hadduu ilaahay oo dhan rumeeyo sifaaddiisa iyo ilaahay weyna wuxuu isku tilmaamay laakiin hal tilmaamahoon u laaxiq ahayn uu ku tilmaamo waa kaafir ilahi ma rumaysna laleey al imaanku imaan sharciya ma qiyaamihiina ma rumaysna maadaamaysan allaba rumaysnayn iimaan sharciya maahan iimaankooda qiyaamuhu waxaa kaloo ilaahay ku tilmaamay walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluh qofka ilaahay rumaysan maxaa lagu yaqaan sharci waxaa waa sharciga ilaahay wixii ilaahay xarimay waa xaaraam agtiisa wixii rasuulku xarimayna waa xaaraam ayaga ilaahay wuxuu ku tilmaamay gaaladaas waxa allah iyo rasuul xaaraam ka dhigan xaaraam kama dhigan kuwa noocaas way kuwa la dagaalama la leeyahay mu'miniinu sifada afraadna ilaahay wuxuu ku tilmaamay diin xaqa inaysan diin ka dhiganin diinta xaqa ah diinka xaqa ah oo in diin laga dhigto ay tahay waa diinkee diinul islaam inna diina cinda allaahi alislaam diinka ilaahay agtiisa waa islaamnimada bis waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu qofka dalba oo diin inuu ka dhigto u dalba islaamka waxaan ahayn laga aqbalin ma idan markaa allah hadduu la yidhi diin xaqa diin kama dhigtaan qofka yidhaahda ka waran maanta yahuudda iyo nasaarada ama kirishtanka ama masiixiyiinta qofka yidhahda ka waran waa dad ahlu kitaab oo diinsa xaqay haysta ilaahay waa beeniyey soo maaha ilaahay buu beeniyey soo aayadda maarkaysa aayaddu sow hadalkii alle maaha ilaahay buu beeniyey qur-aanku beeniyey muslimna maaha qofkaas waa gaal gaalada ka mid asina maxaa yidhi allah noo sheegaya inaysan diin xaqa xaq ka dhigan wuxuu yihi xaafid ibnu kasiir raximahullah waxa weeye maadaama ay nabi maxamed ku kufriyeen wax iimaanahoo saxiixa uma harin xataa nabi ay iimaan saxiixa rumaysan yihiin ma jiro diintii nabiyaalku la yimaadeen ama nabi muuse diinkiisa ha ahaado ama nabi ciise diintiisa ha ahaadee diin iimaan saxa ay rumaysan yihiin ma jiro ee waxa ay raacayaan markay leeyihiin yahuuddu waxaan rumaysannahay towraad kuoladaan kirishtankun ay leeyihiin baybalkaanaan rumaysanna oo waxa weeye waxaan haysannaa injiil ma ahan iimaan sharci ah mana ahan in allaa soo dejiye raaca ay u raacayaan ma aha waa itibaacu lhawa hawadooda iyo naftooda ka hesha aabbayaalkooday ka soo gaareen ab iyo isirkoodiiay ka soo gaareen raacitaan ay aabbayaalkood raacayaanay u sheeganayaan ee u sheegamayaan diinullaahi inuu yahay sababtoo ah hadday u raaci lahaayeen diinullaahi inuu yahay nabi kastoo alla soo diray iyo kitaab kastoo alla soo dejiyey waxaa ku sugan nabi kastoo alla soo dirayna uu dadka ku amray ugu baaqay nebi maxamed inay raacaan soo ma jeeda marka nebi maxamed ay raaci lahayn hadday diin ahaan u haystaan towraad iyo injiil laakiin diin ahaan ma haystaan waa shay muxarafa oo intaasoo goor la bedelay ayagana ka caada ahaan iyo dhaq ahaan u sitaan ee diin alla soo deji inay u haystaan maa saas weeyu sidaas weeyu marka kuwa nuucaasa la dagaalamo ilaahay xaafidul katiir wuxuu yidhi aayaddan waa aayaddii ugu horraysay oo amarta in lala dagaalamo ahlu kitaab macnahaas wuxuu ula jeedaa dagaal caam ah aayad amarta laakiin ahlu kitaabka ka horaa lala dagaalamo aayaddan goormaan yidhi waa soo degtay sanadihii sagaalaad soo maaha yahuuddii markaas jasiiratul carab agtarkoodii waaba laga rarayba ilaa kuwa deggan khaybar maahayn kuwa khaybar deganana markaas ammaanay ku degan yihiin oo waa dad waxa way muslimiinta hoos yimaada ee dad awood ku degan maa ilaa sanadii goormaa la furtay khaybar xata sanadii toddobaad bisha koowaad muxarama la furtay soo maa marka waxa weeyeen yahuuddii banu qaynuqaac yahuuddii banu nadiir banu qurayda waxa weyen khaybar dhammaan aayaddan intaysan soo deginaa la baada soo ma jeedin idan marka waxa weeyaan amarka uu leeyahay amar caam uu ka hadla maahane ahlu kitaabka markaas ka horay sharcigeed in lala dagaalamo laakiin amar caam ah ayaa markaa la baxshay in ahlu kitaabka lala dagaalamo waqtigaas aayaddu markay soo degaydo ahlu kitaabka awoodda leh oo laleeyahay lala dagaalamo yaa waa waa dowladdii ugu weyneed adduunka korkiisaba markaa waa dowladdii ruumaanka dowladdii ruumaanka oo waxa weeyaan dhulkan shaam oo dhan markaas ku fadhida wey quwadda labaad waxay ahayd dowladdii oo farisa dowladdii fariskana weliba markaas waxaa ka adkaaday dowladda rumaanka oo burburiday ha jirto oo waa quwo weynu jirtay ahayd laakiin markaas agteeday ka adkaaday welibati rumu sidaan ku soo marnay so uma jeedin marka waxa weyn awoodda ugu weyn ee markaas ahlukitaaba waa dowladdii rumaanka nabigu sala allahu calayhi wasalam isagoo amarkaas ilaahay fulinaya markii aayaddu soo degtay uu iclaanshay in ciidanka muslimka isku yimaado soddon kun oo ciidan ha iskugu yimid soddon kun markaasuu ku baxay sham inuu waxa weye dowladdii rumaanka la dagaalamo wuxuu tegey tabuuq qaswatu tabuuq waa sidaas waa sanadii sagaalaad bisha heji tabuuquu tegey markuu tabuuq tegey waxa weeyaan tabuuq labaatan maalmood ayuu deganay labaatan maalmood ayuu deganay kadibna waa ka soo laabtay marka waxa weeyaan sidaasaa nabigu u fuliyey sala allahu calay wasalam dagaalka ilaa goormaa lagu wadaa ilaa wuxuu uhi subxaana xataa yucduu ilaa ay bixiyaan la dagaallama aljisyata canshuur ilaa ay bixiyaan can yaddin gacan xaggeeda xaalo ay ka bixinayaan ilaa ay jisyada bixiyaan jisyada waa canshuurta laga qaadaya gaalka siduu nabigu dhihi jiray sala allahu calayh wasalam markuu amiir ciidan u dhiibo ilaahay magaciisa ku dagaalam dadka gaaloobay oo kafaradaana la dagaalama markaad u tagtana saddex arrimood waxa weeyaan oo kala horraydaa la rabaa tan koowaad islaamnimada ugu yeer day islaamaan khalaas waa la nabadgelina day islaamnimada diideen waxaad tidhahdaa jisye iska bixiyo naftiinna layniin ilaala maalkiinna layniin ilaalina iska bixiyo hadday diidaanna la dagaalama marka dagaalka laba shayuu ku joogsan karaa inay islaamaan iyo inay bixiyaan jisyada jisyada aayaddan wuxuu ihi xaafid ibnu kasiir ahlucilmiga gabola u deliishadeen waxaa jisye laga qaada gaaloo dhan ma aha ee waa ahlu kitaabka yahuud iyo nasaara qur-aanku taasuu sugay sunnaduna waxay ku dartay majuusada qolada dabcaabidka in ayagana laga qaado oo majuusadii hajare a nabigu ka qaado labadaas weeye waxa laga qaadaa jisyada amaa gaalada kale sida wataniyiinta mushrikiinta oo kaleeto ma laga qaadi karo jisye imaa inay islaamaan waa imaa in la laayo labadaas mid wey waana sida imaamu shaafici raximahullah uu ku tegey waa sida axmed ibnu xambal waa sida uu ku tegey waxaa jisye laga qaadi karaa waa ahlu kitaabka iyo majuusada abu xaniifa asagu wuxuu qabaa gaaladoo dhan ayaa jisye laga qaadi karaa marka laga reebo mushrikiinta carabta ah bis gaalada oo idil hadday horta cajami yihiin isan carab ahayn waa laga qaada leey hadday carab yihiin oo ahlu kitaab yihiinna waa laga qaada carabta mushrikiinta bis ayaa ka jirta wax aan jisye laga qaaday ayaga laga yeelima imaa in islaam waa ima in la dilo wa ha carabaan ahay dhulkan iska jooga mushrigaan ahay laga yeelima haylay fadli gaar alla u gal qur-aankii ilaahay luqadoodii ku soo deji nabi ayaga ka dhashan alla waa soo diray inuu saacaddaas kadib marka gaalnimo la soo taagnaada lagama aqbali karo aimada kale sida imaam maalik iyo waxa weyn aimo badanoo kale iyo waxay dhahdeen wax gaaloo la kala qaada male gaaloo dhan waa laga qaadaa xataa mushrika carabka xataa mushrika carabka waa laga qaadaa jizyada marka sidaas ayay ahayd cilmiguna iskugu khilaafeen xaafidkuna masalada sidaasoo halkaan ugu soo dhao jizyada qadarka laga qaadaa waa imis waxa weeyaan waxaa laga qaadaya oo ugu yar hal diinaar hal diinaar waxaa jizyada laga qaadaa oo ugu yar waa hal diinaar ka badan xag male oo sharcigu xag uu yidhi intaas lama dhaafsii kara male laakiin sida xadiidkii mucaad ibnu jabal markuu nabigu u diray sala allahu calay wasalam yaman ku cad nabigu wuxuu yidhi mid kastoo qaangaar ah hal diinaar ka qaada diinaar waa afar garam iyo rubac dahab hal sanaana laga qaada sanad marka la joogo sanadii hal mar hal diinaar iska bixinaan sanadii ay hal diinaar iska bixinayeen inta qaangaarka oo ragga ah dumarka laga qaadi maa carruurta laga qaadi maa inta dagaalanta ee gaashanqaadka bis intaas laga qaada sanadkii hal diina laga soo doona naftooda la taabama waa la waardiyeyna maalkooda waa la waardiyeyna qaraabadooda waa loo waardiyeyna canshuur laga qaadi maa hadday ganacsadaan had haddaysan magaalo kale u qaadin badeecada magaalo kale hadday u qaadaan tobana loo dhiga maalkooda meelaa laga qaadana maxaa yeel magaaladaana amni lagu siiye meel kale lama dhihin warwareeg laakiin magaaladan xataa canshuur kale laga qaadima sidaasaa loo nabadgelinaya imaam maaligi waxay yidhahdeen iyagu waxaa laga qaadaa afar diinaar afar diinaar aad u baranta laba iyo toban garaamo dahab ka badan wey hadday dahab haystaan hadday lacag haystaanna afartan dirhama laga qaada laakiin sida xadiiska nabiga ku sugan ayaa waxa weyn raajix ah oo ah waxa weyn hal diinaara ugu yar ka badana oo ruux imaamku u arko sidaas ayaa looga qaaday can yaddin gacan xaggeeda xaalay ka bixinayaan waa maxay marka can yaddina masale kale ayaduna gacan xaggeeda xaalay ka bixinayaan waxaa loola jeedaa can qahrin lahum wa qalaba iyagoo dullaysan oo laga qaalib yahay waa inay bixiyaan wal xaalna ay bixiyaan hum ayagu saaqiruuna ay dullaysan yihiin waxaa la rabaa markay jisyada dhiibayaan ayagoo acizaa inaysan dhiibin ee iyagoo dullaysan ay dhiibaan ayagoo dullaysan waxaa loola jeedaa yidhahdeen ahlucilmiga gobolkood waxaa la rabaa jizyada marka uu keena isagu inuu soo qaado maaha inuu qof usoo dhiibo qof iga gee jizyadii waa tana laga yeelima waa inuu la soo qaado isagu uu soo qaado qofka muslimkaa waa fariisaa maruu ka qaadaya isna isagoo taagan uu soo dhiiba qaadalkaasaa laga qaada sida ugu sababsansa ahlucilmiga gobola waxay dhahen sida abulxaamid alkhazaali ken alaleey markuu dhiiba halkaas u dhufan garka markaasaa la hor iska tag laakiin imaam nawowi rawdada waa inkiray macnahaas ilaahay ma amrinin macnahaas waa inkiray imaam nawowi raximahullah qaar waxay dhahdeen marka laga qaadaa la jiida acbaar dhulka lagu jiida markaasa la hor iska tag calaa kulli xaal waxaasan qur-aanku ma sheegin sunnadun ma sheegin shayga muhiimka waxay tahay qofkan waxa weeyaan axkaamtii muslimiinta ku dareersane sida imaam shaafici u yidhi axkaamtii muslimiinta mana rumaysan islaamka marka dulliga la sheegay intaas wey intaasaana dulli ugu filan axkaamta islaamka ousan rumaysnayn aad ku dareersanay hadda hadday qof isqabtaan sharca islaamka isla aadaan waa waajibi kor ma dhihi karo aadimi hadday qof muslima isqabtaan matal ayagoo hadday noo yimaadaanna sharca islamkaa ku kala xukminayna hadday laba yahuud xataa isqabsadaan maalaan isku haysannaa annaga nagu hoos noolyihin soo maaha sharca islaamkaa lagu kala xukminaa suuratulmaa'ida noogu imaan doonta insha allah marka axkaamta islaamkaa ku dareersanayd oo ku soconayd ayagiion rumaysnayn dulliga marka intaasa ugu filan laakiin waxba garka iyo lagu dhufan ma xaafinu katin marka wuxuu yidhi ma bannaana waana xaaraan gaalada dilmiga ah ee ammaanka ku joogta waddanka muslimka in la ciseeyo kor loo qaado muslimiintii looga kor yeelo ila mara badan saasaa dhacda dad oo waxa weya iimaankoodu daciif yahay ama iimaan laawayaala waxa arkayda gaalka sida loo bumbuunaa muslimkana cagtaa la marina marka ma bannaana xaaraan qadcana wey taas waxa weeyaan qofka gaalka ah ee waddanka muslimka ku nool naftiisa waa la ilaalina maalkiisa la taabanna laakiin cize in loo muujiyo sababtoo cize in loo muujiyo asaga xataa dan uguma jirto sababtoo ah hadduu casiis noqdo gaalnimadiisu ku sugnaana laakiin hadduu arko inuu dullaysan yahay dhibaataysan yahay inuu ka tago is yidhahdo war dulligan ka baxo islaamaa dhici karta hadduu islaamana naaru ka badbaada naaru ka badbaada marka waxa weya ma ahan in laga kor yeelo dadka muslimiinta markaasuu xadiiskii nabiga keenay xaafidku halkan ku soo aroori saxiix muslimka oo nabi maxamed uu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tabda'u lyahuuda waalnasaara bisalaam yahuudda iyo nasaara salaam ha ku bilaabinina haddaynin ka soo horbaxaan assalaamu calaykum ha dhihinina wa idaa laqiitum axadahum fii dariiqin haddaad mid ka mida waddo uga hor timaadna fadduruuhum ilaa adyaqihi waxaad ku cidhiiridaan waddada meesheeda cidhiiriga ku qasba inuu meesha cidhiiriga asagu maro dad iska hor timaadaan gaalada oo waxa weeyaan mucaahadiinta waddanka joogta waxa weeyaan iyo adigoo socda adigu jidka dhexbatankiisaad leedahay asagu waa inuu derbiga isku dhejiyo isbuusaa maxaayl waa inuu qofka muslimka cizadiisu muuqataa isna dulligiisu muuqda mid isagu iska xoog loo asagu kaa xoog noon kaas hadda isku dhigi maydid moogtahay awaamirta shareecada waa inaad taqaaqaafka loo qaado ilaa nabiga sala allahu calay wasalam muxuu yidhi wa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma sadactum nabigu wuxuu yihi haddaan shay inin amro kaad awooddaan kala imaada taas waxay ku baraydaa sharcigaaga waa inaad taqaano haddana waxaad awooddo unbaad samaynay ee nabiga yidhi waddada isku aadi haddaad tiraad mid kaa xoog noon dee taas ma ahayn amarkii nabigu kuu diray taas waa inaad taqaano wixii aadan awoodin ka leh wixii aad awooddo laakiin sharciga islaamku siduu aha waa inaad garanaydo sidaas weeye xaafidku halkan wuxuu ku soo arooriyey shuruuddii cumar ibnu khadaab la geli jiray gaalada oo ahlu dimaha oo waddanka muslimka ku nool shuruuddii ula geli jiray sidaanay u qoreen yii waxay dhihi jireen uu yidhi nimanka dimada laga galaa fiiri oo waddanka muslimka ku nool sidaan ayay warqadda u qori jireen waxay dhihi jireen war haddaad noo timaadeen muslimiinow oodna qabsateen waxaan idin weydiisanay inaad noo ammaan gelidaan nafteenna carruurteenna iyo maalyaalkayaga iyo dadka diintayada waxaan shardi ah oon idiin shardinaynaa oo idiin fulinaynaa magaaladaas aan joogno iyo hareeraheeda kiniisad ka dhisi mayno mawlac aan ku cibaadaysanana ka dhisi mayno kuwa yagii hore dhisnaayaan iska joogaynaa kii baaba'ana xataa dayac tiri mayno kiniisadii baaba'da ma dayac tiri karaan laakiin midoodii ay markaas joogeen maadaama ammaan la siiye laga taaban waa joogayaan meeshoodii ku cibaadaysanayaan waxa weeyaan tii baaba'da ma dayac tiri karaan lama ogola waa inaysan dayac tirin waxay heshiiska ku geli jireen kiniisadaha yaga qofkii muslimahoo soo gelaya habeen iyo maalin ka celi mayno macnaheeda waa maxay kiniisaddan waxaa dhici karta inay balaayo ku qarinaayaan marka qof muslim hadduu u baahdo inay bal meesha waxay ku hayaan uu soo fiiriyo maya naga soo gelin ma dhihi karaan meesha muslimiinta ka mas-uulka ah soo maaha waa in lasoo mariyo cagta oo lasoo fiirfiiriyo waxay meesha ku hayaan ila waxaa dhici karta inay hub iyo balaayo ku qarsadaan meesha ayaa dhici karta marka qofkii muslim oo soo gelaya habeen iyo maalin midna kiniisadaha yaga ka celin mayno saasay heshiiska kula geli jireen waxay heshiiska ku geli jireen qofkii muslim ah ee noo soo martiya saddex maalmoodaan marti qaadayna waxay heshiiska ku geli jireen annaga caruurtay waxay dhihi jireen annaga waxa weeyaan kiniisadahayaga iyo guryahayaga ku qarin mayno qof jaajuus ah oo muslimiinta cadow ku ah ma qarinayno mana baalgelinayno maadaama dad la magan geliyey annagu aan nahay waxay heshiiska ku geli jireen oo shardi jireen muslimiinta waa qadarinaynaa waa weynaynayna xataa annagoo fadhiya hadday u baahdaan inaan uga istaagno waa uga istaagayna waxay heshiiska ku geli jireen carruurtayada qur-aanka bari mayna ila carruurtoodu gaaladooday ka mid yihiin laakiin waxa weeyaan qofkii annaga ka mida dadkayaga oo qaraabadeenna oo islaamaya islaamnimada ka celin mayno qofkii islaamaya islaamnimada ka celin mayno waxay heshiiska iyo shuruudda ku geli jireen annaga muslimiinta isku ekaysiin mayno ilaa waa in la garto gaal dilmiya inuu yahay oo si aan dadka qofka la macaamila iyo qofkii waxa weeyaan macaamila ay dhex marayda uu u garto waxa weeyaan muslimiinta isku ekaysiin mayno dharkooda xihan mayno koofidooda cinaamadooda kabahooda tintooda qaabkay u kala rogtaan midna annagu yeeli mayno luqadoodana ku hadli mayno luqada carabiga muslimiintu ku hadlayaan kunyadooda la bixi mayno fardaha markaan korayno sida muslimiintu kooraha iyo quruxda badan u yeelaan jaari mayno si oo nacasnimaha oo la fahmaya gaal nacas inuu yahay ayuu u raranaa faraskiisa wax hub a qaadan mayno wax huba maba kuma arkayo wax hub ah ma qaadanayno shuruuddaasay aa laga saxiixi jirin waxay shuruudda ku geli jireen faraatiga xataa carabiyay muslimiintu ku qoran jireen carabi ku qoran mayno annagu si aan muslimnaa kugu marayn qamra gadi mayno waxay shuruudda ku geli jireen gaalada ammaanka la siiyaa halkaas fooddaan iska jarayna tinta fooddeedaas kow inay siiyaan si qof kasta oo ka soo horbaxa uu u garto waxa ay yihiin waxay kaloo shardiga ku geli jireen zayigayagii yahuudda labiskeediiaan laasimayna suunkaan dhexda ku xidhanayna dhab suunkiiyo korreeya halkeed halkaas ugu xidhan khalaas waa fahmaya gaal yahuud oo nacas inuu yahi allahu mustacaan kuwaas hadde annaga waxa weeyaan qaaraada mooday quruxdii soo ma ogin labiskii gaalada oo waxaa arkeeda qof dhan oo soomaaliya oo muslim oo dhexdu halkaas suunka ugu xidhay war gaalkan doqonka oo dilmiga ah kaasaa dhexda looga xidhi jiray soo ma ogin xaaka ugu xidha adiga acuudu billaah gaaladaasaa lagu dullay jiray calaamad u ta soo ma jeedin halkaasaa iskaga xidhaynaa waa ogoolnahay dhihi jireen waxay dhihi jireen muujin mayno sariirka sariirka cunkaa waxa weeyaan muujin mayno ilaa kiniisadaha maahane si kale ku muujin mayno waxay shuruudda ku geli jireen inaysan keenin sariirkaas suuqyada muslimiinta inaysan gambaleelka kiniisadda garaacin garaacid dheer oo la maqlayo mid hoose waa inay kiniisadda dhexdeeda ka garaacdaan day garaacanayaan laakiin kor uma garaaci karaan kor uma garaaci karaan shuruudda waxyaalay ku geli jireen waxaa ka mid a markay aqrinayaan waxa weeyaan tawraadda ama injiisha munxarafkaa codka kor ugu qaadi mayno shicaarkeennana soo muujin mayno shicaarkeenna mawtada markay naga dhintaan oo aan u boodayno amaan wax u akrayno dadka naga dhintay kor u muujin mayno waxyaalahaas iyo shuruud badan oo xaafidku halkan ku keenay ayaa lala geli jiray cumar ibnu khadaab wuxuu ugu daray intaas ayagaa qorto ogolaaday wuxuu yidhi walaa nadribu axadan min almuslimiin qof muslimiinta ka mid ana wax ku dhufan mayno waa inaad ku dartaan oo ku dareen marka shuruuddaas ayay waxay ahaayeen gaalada ahludimaha ah kuwa lala galo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa qaalat ilyahuudu yahuud waxay tidhi cusayrun cusayr ibnullah waa wiilkii alle dhalay wa qaalat inasaara nasaarana waxay tidhi almasiixu masiix ibnullahi waa wiil alla dhalay daalika hadalkaasu qowluhum waa qowlkooda biafwaahihim afafyaalkooda xaalu ku sugnaaday yudaahi'uuna waxay shabahaan qowla aladiina kuwii hadalkooda kafaruu gaaloobay min qablu ay min qablihim ayaga hortood qaatalahumullah naclad allaha ku dilo annaa sideebaa yu'fakuuna loo leexiyaa ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culummadooda wa rubaanahum cubaadooda arbaaban sayidyaalay ka dhigteen rabbiyaalkaasoo min duunillaahi allah ka sokeeya walmasiixa nabi ciise masiixaasoo ibna maryama ina maryamo ahaana rabban sayiday ka dhigteen ay caabudaan walxaal ayay rabbiyaal ka dhigteen maa umminuu aan la amrin ilaa liyaxbuduu inay caabudaan maahan ilaahan ilaah ilaahaasoo waaxidan keligiisa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa allah xaqa maahane subxaana ilaahay nasihidiisa u manaasibkaaha nasaha camaa shay ayaan ka nasahaa yushrikuuna yahuud iyo nasaara ilahay ugu shariig yeelayaan aayaddan wuxuu yidhi xaakimu katiir waa boorrin iyo kicin ilaahay dadka rumaysan uu kicinayo mu'miniinta ilaahay kicina waxaana ilaahay ku kicinaa la dagaalanka ay la dagaalamaan mushrikiinta oo yahuudda iyo nasaarada mushrikiin weeye yahuud iyo nasaara waa mushrikiin aayaddaanana caddayday inay mushrikiin yihiin marka mushrikiinta nimanka ah gaalada mushrikiinta ee yahuudda iyo nasaarada ah a ilaahay mu'miniinta ku kicina inay la dagaalamaan oo mu'miniinta waxaa lagu kicina la maqashiinaa hadalka xun oo yahuud iyo nasaara alla u nisbeeyeen xale qofka muuminka markuu maqlo hadal xun ilaahay qof yidhi muuminku ilaah dartiisu u caroona qofkii hadalkan xun yidhi unu u caroona marka hadalladooda xunxun ah ilaahay mu'miniinta maqashiinaa si mu'miniintu u caroodaan alla dartiisu u caroodaan oy u nafcaadaan yahuud iyo nasaarada oy ugu kacaan saasaa ilaahay muminiinta u kicina sidaas weeyu wa qaalat ilyahuudu yahuudu waxay tidhi cusayrun cusayr ibnullaahi waa in alle waa wiil alla qala yidhaahde lacanahum allah nacladun ku dhacdo ilaahay bay welad u nisbeeyeen fiiri cusayr wuxuu aa nin saalixo ayaga ka mid wuxuu yidhi xaafimu kafiir musiibadu meesha uga timid waxay ahayd camaaliqada niman gaalahay ahaayeenoo baytulmaqdis mar qabsadoo yahuudda ka qabsaday ayagoo baytulmaqdis joogaa niman gaalaha camaaliqala la yidhahda u yimkaasay baaba'sheen markaasay culummadiina wax ay laayeen iyo waxay qafaasheenay ka dhigeen waa wateen cusayra marka iska booyey oo nin wanaagsan ahaa wuxuuna la booyey waxa weeyaan reer banu israa'iil dhibaatada ku dhacday iyo cilmiga in la waayey maxaa yaele culumma haddii la waayey cilmi la arkma diinku hawada iskama saarno ee culummada xambaarsan haddii culummadii la qafaashay diintii waa baabi'en arrintaasu la booyey isagoo booyaya ilaa indhihii xataa baarkoodii dhaceen si uu ilimaynaya indhihii baarkoodii baabiceen maalin maalmaha ka mid wuxuu soo maray islaan iyaduna booyaydo qabri agtaagan oo leh waa mudcimaa waa kaasiyaa alla midkii iquudi jiray ee alla kii dharka ii geli jiray markaasuu yidhi war midkaan dhintay intuusan dhiman yaa ku quudi jiro dharkuu geli jiray markaasuu markaasay tidhi allah markaasuu di alla waa xay baaqi maxay la booyaya markaasay tidhi cilmiga yaa culimmada bari jiray markaasuu yidhi allah kaas derdax alla waa alla xayo baqi xalla booyeed adigu ma ogaatid cilmiga ilaahay inuu ilaalaayo culummadana alla u bari doono markaasuu gartay asaga in la waaninaayo in asaga la waaninayo wuxuu yidhi xaafidku markii dambe waxa weeyaan waxaa lagu yidhi ninkii ahaa cusayr orod tagoo webi hebel tagoo ku qubayso halkaasna laba ragcoo ku tuko sidiiuu yeelay nin shay qaraad la kulmi doontahay wuxuu ku siiya ka qadan shiiqii u tegey waxa weeyaan shiiqii markuu u tegey uu afka wuxuu ugu riday shiiqii shay oo dhimbil dabar moodo weyn uu saddex goor ugu riday cusayr wuxuu soo laabtay asagoo banu aadanka markaas joogoo dad ah u oqoon badan towraad oo towraad korka ka yaqaan markaasuu intaqari farta ku xirtay uu korka ka qoray waa dambe culummadii gaaladu qafaratay la soo daayay oo yimaadeen kitaabkii marka towraadaha meelo ay ku aaseenoo buuraha ay culummadii tadka inay ka soo bixiyeen meelo ay ku aaseenoo gaalada ka qarinaayeen kii uu korka ka qoray iyo kiiya laisku akriyo waa isku mid xarfan bixarf markaasay yidhahdeen waa ina ilaah saasay ku yidhahdeen waa isku fidnood fiiri fidnadu meeshay ka imaanaya marka fidnadu meeshay ka timid fiiri cilmigiisii iyo wanaagiisii ayay inta buunbuuriyeen inay ilaah gaarsiiye marka gaalnimada yahuudda asalkeedu meeshuu ka yimid waa qof saalixa oo la buunbuuriyo oo xagkiisii la dhaafsiiye soo ma ah macnuhu ya waa inay ilaah saasay u yidhaahdeen waana gaalnimo oo bannaanka taala sida rabbulcaalamiin noo sheega waana ahlu shirki وقالت اليهود يهود waxay yiraahdeen Uzair Uzair ibn Allah wa ina ilaah وقالت النصارى نصارىنا waxay yiraahdeen المسيح النبي عيسى ibn Allah wa ina ilaah oo waxaan ayaguna hadda meesha ka yiraahdeen nasaarada waxa weeyaan nabiyullaahi ciise aabbe male ilaahi weynaaya abuuro kun ahaw alla yiri fakaan markaas yiraahdeen waa ina ilaah saas iyaguna ugu fidnoodeen marka gaalnimada meesha ka timid yahuudda iyo nasaarada waxay ku dareensiinayeen inay tahay dad wan wanaagsan oo nabiyaal iyo saalixiina oo xadkoodii laga gudbiyey xadkoodii laga gudbiyey إلى وحول سبحانه ذلك ذلك القلب إشارة ما صدر عنه وكاس أيها كسو ثري قوله وهذا الكود بأفواههم أففيال كود حالك سوين وهذا أي أفك كير هذين هذا أن أفك لقده المجر حالو لي وكاس ووري أفك كير هذين وحالو لي معناه أنا لطوصة هذا الكو هذا الحجو يدليل كتير سلمة قلت مركا هذا الكيس لي حجة مالها لهذا قال بفمي أفكي سأمو كير آه وهو أي أفك كير هذين وحجو iyo daliil ku tiirsanay sidaas ayaa loo jeedaa ilaa uu subhana yudaahiuna waxay shabahan laba qiraa'at ku sugan yudaahiuna iyo yudaahuna waa isku macno waa yushabihuna way yudaahiuna waxay shabahan qowl alladina kulli hadalkooda kafaru gaaloobay min qablu ay min qablihim gaaladii ayaga ka horeysay gaaladii ka horeyday oo ay mushrikiintu kamid tahay arbeen oo mushrikiintu maxay dhihi jireen almalaa'ikatu banaatullah gaalnimadaasay ku aadi jireen almalaa'ikatu banaatullah marka kafaradii horay ku waryi in ilaahay welad loo nisbeeyo gaalo horaa ku heri jirtay cid kastoo ku hadashaana waa gaalo ilaa wuxuu yidhi qatalahum ullah naclad allaha ku diro cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi qur-aanka qaatala wuxuu ku jira micnihiidu waa lacan nacladu ha ku dhacdo quraanka qaatala aad qorata qaatalahum allah mar hadaad aragto macnaheeda waxa weeyaan la'anahum allah ilaahi hal la'nadu weyn xariis allah ka fogay anna bimaana kayfu wi anna sideeba yufakun haqa looga leexiyo ilaahi say looga leexiyo haq wa wax la yaab leh say ilaahi walad ugu nisbeeyo qaala ta'ala ila wuxuu yiri ittakhadu waxay ka dhigteen ahbaarahum ilmadoodii ahbaar waa jamcu habrin habri wa caalimka ama xibrin xibrina waa caalimka ismacna xabrin iyo xibr ruhbaanna waa jamcu raahib raahib waa qofka caabidka oo aan cilmiga badnayn qofka cibaadada iskaga duca laakiin aan cilmiga lahayn aa la yidhaha raahib marka culimmadoodii iyo cubaadoodii ay rabbiyaal ka dhigteen ittaqaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culimmadoodii iyo wa ruhbaanahum cubaadoodii arbaaban sayidyaalay ka dhigteen sayidyaalkaasoo min duunilaahi allah ka sokeeya walmasiixa nabi ciise ciisehaasoo ibna maryama ina maryamo ahaana rabbanay ka dhigteen maxuulkii labada xadi rabbigay ka dhigteen xaal loola jeedaa rabbigay ka dhigteen ibnu jariir dabar imaamu mufasiriin wuxuu yidhi saadatan lahum min duunillaah waxay ka dhigteen saada dad madax madax ayay ka dhigteen oo sharciga dejiya macnaheedu waa intaa madax sharciga u dejiya madaxay ka dhigteen uu yidhi min duunilaahi alla ka sokayda yudiicuunahum fii macaasillaahi madaxdaas oo ay ku adeecaan ilaahay in la caasiyo madax ay ku adeecaan ilaahay in la caasiyo fa yuxilluuna maa axalluuhu shacabkii waxay xalaal ka dhiganayaan oo yahuud iyo nasaarada ahaa wixii ay madaxdaas u xalaaleeyaan مما قد حرمه الله عليه او اه wax ilaahay ka xaraamtinimay wax ilaahay ka xaraamtinimay madaxdoodaas markay u xalaaleeyaan ay xalaal ka dhiganayaan ay ku raacayaan madaxdooda wa yuharrimuna ma yuharrimunahu shacabku waxay xaraam ka dhiganayaan wixii madaxdaas xaraam ka dhigto oo ay ka xarimto mimma qad ahallahu allah lahum ilaahayna xalaaleeyay wax ilaahay u xalaaleeyay ay madaxdaan xaraam ka dhigay markaas ay ku raacayaan idan hadday sidaas yeeleen madaxduna xaq ilaahay lahaa ayay ku xadgudbeenoo sifo ilaahnimay sheegteen oo waa gaalo waaweyn shacabka ku adeeca ee wax ay dadkaasu xalaaleeyeen ama xarimeen oo xukunkii alle khilaafsan ku adeecaana waa mushrikiin iyaga caabuda ibnu jariir warkiisaas waxaaba nooga muhiimsan nebi maxamed aa aayadda fasiray sala allahu calayh wasalam war kastana kaasaa ka muhiimsan oo xadiidka imaam axmed iyo tirmid iyo ibnu jariir ay wariyeen yuri xaafid ibnu kaiir min duruqi min xadiidka adiib ibnu xaafid cadiy bnu xaatim addaa'i aabihiis xaatim addaa'i waa ninka loogu mahmaaho waxa weyn deeqsinimada carabtu ninkay ugu mahmaa jireen wey cadiy bnu xaatim markay dacwada rasuulku gaartay uu carab shaam uu carab isagu waqtigii jaahiliguna kirishta noqdo oo nasraanigu ahaa gabarh la dhalataya ciidankii muslimiintu soo qafaashay nabigu markuu arkay nabigay la hadashay markaasay ti rasuulka alla anuu gabar da ahaan shaqaale ma galo haddii lay addoonsado hadda kaaduniyo waxba kama galo ninkii waxa weeyaan igadi lahaayo haddii dadka la gadana maxaabiistaana waaba carab oo ma joogo iska kaydaay galadayso nabigu iska sii daayey neef geelay ku safartana waa sii orod waddanka ay ku aad xataa ma aysan islaamin taas iska tag ixsaanku kama dabo waa tagtay walaalkeeda inta u tagtay tiri nacasi orod meesha ka tag orod aad maxamed u tag hadduu boqor yahayna waa inaan agtiisa lagu dulloobay rasuul hadduu yahayna waa loo hormara rasuul lagama daa ee sace orod u tag ayagaa soo dirtay dhowr ixsaanku kama dabo nabigu u yimid isagoo saliib halkaas uga xihan yahay saliib isagoo halkaas uga xihan nabigu wuxuu horta sanamkaan tuuraysid waa tuura kadibuu nabigu la hadlay sala allahu calayh wasalam oo wuxuu ku yidhi markuu u yimid cadiyow ilaahay baa weyn maxaad uga carareen ma alle wax ka weyna ogta maxaa kaa caynina laa ilaaha ila allah in la yidhaahdo maxaad uga carareen ma ilaah kaloo cibaado mudanaa jirta islaamnimadayaa nabigu u yeedhay wuuna islaam waa uu islaam marka nabigoo akrina wuxuu maqlay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah aayaddaas nabigoo akraayuu maqlay isaguna nasraaniyu ahaa markaasuu yidhi ma aysan caabudi jirin rasuulka allah ma aysan caabudin markaasaa nabigu yidhi balaa inaysan caabudin iska daa anaa ku barayo cibaadadiiasa noqon illa dad badan moogta cibaado ma yaqaaniin cibaado waxay moodaan sujuuda bis kaliya in la yidhaha anaa ku baraya dhegayso nabi maxamedaa baray sala allahu calayh wuxuu yidhi nabigu waxay xaaraan ka dhigi jireen madaxdaanu wax ilaahay xalaaleeyey ayaguna waa ku raaci jireen waxay xalaal ka dhigi jireen wax ilaahay xarimay way ku raaci jireen fadaalika cibaadatu iyahum waa kaasa cibaadada ay caabudeen idan shaydaanku sharcigiisa wuxuu ku dejiyaa calaa alsumati owliyaa'ihi dadka asaga owliyadiisa oo owliyaa shaydaanka carabkooda ayuu sharciga ku dejiyaa shaydaanku cid kastoo sharci dejida sharcigaasuna sharciga islaamka uu khilaafsan yahay waa awliyaa shaydaan shaydaana u waxyoodaa ayaguna sharcigii shaydaankay dejinaya waana kafaro qolada raacdaana waa mushrikiin kuwaas caabuda mushrikiin caabuda qoladii sharcigaas dejiday weye kuwa raacaan marka macnaheeda rabbigay ka dhigtan waa saas marka adiga isgaro yaad rabbi kuu amaro ciddaad rabbi ka dhigato ka fiirso qaala tacaala ilah wuxuu yidhi wamaa umiruu walxaalay rabbi ka dhigteen maa umiruu aan la amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahane ilaahan ilaah ilaahaasoo waaxidan keligiisa laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaan ma jiro ilaa huwa allah maahane subxaanahu ilaahay baa nastaha nuqsaan iyo ceeboo dhan ayuu ka fog yahay camaa shay ayaan ka nastaha yushrikuuna ay yahuuddaas iyo nasaaradu ugu shariig yeelayeen ilaah sariix soo ma ahan inay mushrikiin yihiin yahuudi nasaara aayadda fiiri camaa yushrikuuna ilaah camaa yushrikuun marka waa mushrikiin ibnu nuxaas wuxuu yidhi annaasiq almansuuqa waxaa jira istilaaxaad sharciga islaamku leeyahy asmaa sharciga ka hor aan la oqoona jiro sharcigu dejiyey waxaa ka mid a mushrik mushrik waxaa la yidhaha qof kastoo nabi maxamed rumaysnan waa mushrik saasuu asagu ku fasir idan marka yahuud iyo nasaara waa mushrikiin waa mushrikiin wey inay mushrikiin yihiin aayadda sariixay dhowr meelood uga ilaahay cid aan ahayn ay rabbi ka dhigteen soo maa oy rubuubiyadii ku adeeceen oy siiyeen oo ilaahay la wadaajiyeen xaggii sharci dejinta waa mushrikiin ilaahay bay walad u nisbeeyeen waa mushrikiin wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalam wbaaraka cala nabiyina maxamed